wacan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee cawayska washington oo aan caawa gebi ahaanba idinku hayo qayb kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysigii aan la yeeshay fanaanka abwaanka brofesoorka siyaasiga maxamed cumar dalxan qaybtan oo aan hub inaad si weyn uga heli doontaan ayuu fanaanku wuxuu kaga hadlayaa heeso fara badan oo fanaaniyiinta soomaalida kuwooda loogu jecel yahay ay qaadeen iyo qisooyinkii ka dambeeyey waxaan usoo noqonayaa qaybta ugu muhiimsan ama qaybtan maanta oo dhan u dhakanaya intaas jacayl baan ka sheekaynaynay kii cilmi iyo hodan aan ka soo bilownay labadaba allaha u naxariisto waa soo dhiraandhirinay kii cigaal iyo mari mursalna oo iyagana aan halkan ka salaamayno labaduba laba fanaan oo qiimo leh waad ku dartay kuwo kaloo badanoo na ogeynna waad soo qaaday waxyaabaha igu cusub waxaa ka mid a in saade cali allah u naxariistay saalax qaasim inay nolol wadaageen oo jacayl dhex maray waa caawa ka hor ma maqal dad badanna malaha waxaa laga yaaba inay la mid noqon doonaan iyo kuwo kale aad sheegtay adiga shaksiyan maxamed cumar dalxa jacaylka sidee isku tihiin maku soo taabto weli maku soo daaray gee laba jirko wadamar xashooy
haye lama dhici kartaba qof nool oo aanan soo marin waa khasab qof hadda nool oo ka baxsanayo waa yar yahay waxaan umalaynayaa gee laba jir soo wada mar nin baa wuxuu yidhi oo carab ahaa ee bal ka warana la yidhi markaasu wuxuu yidhi aniga weligeyga waxba ma arkay arrintaasi igama soo ma aragtay gaarin buu maartay saaxiibkiisa markaasu wuxuu yidhi ilaa anta lam tacshe oo adiga hadda adana waxna cashay walam tadri malhawa oo adana waxna ka garanaynin ee maaragtay jacayliyo sida maartay hamigaasi ee uu leeyahay aadan waxba adiga maaragtay kaa gelin edaba wuxuu yidhi kun jaamidan iska noqo mid qalleel ah oo maaragtay oo sakran ama dhagax ah oo tajamuda meeshiisa iskaga maartay oo naban oo ku engegsan ilan qof nool ma ihid ilaan bani aadamka ama labadaas mid uu noqon ama isaga hami qof un maaragtay isaga xaggiisa ee ka yeelanaya ama isaga maaragtay qof kale maarta saas oo kale isagana ee haminaya marka nolosha ayaa ku dhisan waana wax loo nool yahay ee labadaba ay ka abuuranto marka sidaasi darteed de umalayn maayo maanta caashi qof hadda taa la weydiiyey waa yaryahay hadduu yidhaahdo maya hadduu yidhahdane waa qof iska soo noolaayo ilaahay xaggiisa maarta waxaa kaloo amaba amaba amaba naftiisuu ka been sheegay aad leedahay waa tahay haddii kale waa dhagax qofna dhagax noo ahaada ma jecla marka dhagax baa meehu jiray haye waa gartay marka marka marka waxaan u gartay taasi su-aal male marka waxay dhahaan jacaylku waa siduu kuu soo maro ama macaanu kugu soo maraa ama qaraaru kugu soo maraa taarikhuu kuu dhigaa taarikhuu kuu dhigaa
kolba siduu kuu soo maray magarta aad iyo aad marka marka siduu kuu soo maro taarikh noocey uu kuu dhigay jacaylka wallahi horta si horta sifadiisa adigana waaba taabato laakiin axbaaca la egaal meeshuu dhigay ayaan horta aniga aan dhigayaa mar weliba waxa waaye ceebmale jacaylku waa dawlad calaloo cidin lama hadlayso yani ceebmale jacaylku waa dawlad calaloo cidin lama hadlayso jacaylku waa dawlad calaloo cidin lama hadlayse
aad ku jira iyo carabta labay dilay iyo ciidama aliyaa ma gartay cayinkii araweele markaas haya soo mahays a cadow haygu noqone marka looma dhame looma dhame
ceebmale jacaylkuyo waa dawlad calaloo cidi lama hadlayse cilaadee ba keena dadku igu canaanto ududaaruile cilaadee ba keena dadku igu canaanto ududaaruile caynkii araweeliyo cadow haygu noqonine maruni calool dabac maruni calool dabac caynkii araweeliyoy cadow haygu noqonine maruni calool daabac maruni calool daabac axmed waa dee waa u gardigtay xataa isaga garkaado jacaylio waa game daayo yaa magartay garbaduub ha ii xirin xirin ay ay igasiibkan taalaha magartay waa i nabadgeli nabadgeli sida ii dhaan marka ay nabadgeli waa maxaa marka yaan ya yaan taabanin oo oo maartay aan ka cabaadsiinin yaa haliyeygaas Ay, marka ama gabar ha noqota ama wiil ha noqda marka nin walba sida uu helay waayo iyo sida uga maartay uu ugu guulaystay ama ugu guuldaraystay laakiin kuma guuldaraysanan markii aniga aan arrintaasi aan xaggaa u dhaqaaqo waa ku guulaystay waana eh, runtii uga mahad celinayaa meeshii aniga markaa qalbiga uu muhashada maartay ee uu markaa eh, u yeeshay maartay in aan yani eh, aan ka helay maartay gargaar wacan aad iyo aad aad iyo aad ma sii faagfaagin halkaasaan uga haraynaa marka dhinaciisa macaanaa baa ku soo maray waa ka gudbaynaa absolute Eh, qanaarka waa ka waa waa- waa ka baxsamay aad iyo aad aad iyo aad laakiin xoogaa maalmuhu ku yaro juqjuqeeya sama waa taasi waa halkeeda waa yaan asbur cabin ama fumid wal aad iyo aad aad iyo aad bartamalkaa kugu jira waay jeefka mar marka qaar ila si loo joogo ilka iyo maxaa la dhihi jiray carabkaa isqabtee xitaa laakiin xitaa waa baasha markaa mar iyadoo xataa baabuur la-aan magaalada ay ka jirto oo micnihii qofkii ay duruuf soo daahinaysa uu qofku halkaanu barastamol iskala sii daalaya madax xanuun birtimaa lagugu dhufto qofku leeyahay sidii heestii ay heestii ay qaadaysay khatara daahir allah u naxariistay fanaanka tirimaa ma xasuusto ma kuwa tagsigu sida uga soo degaan adaa iga yaqaana micnihii ma kuwa tagsigu uu sida uga soo degaan iyo tii kale tii kale ku dar tii kale ku dar wala ii adimay ku dar iyo iyo maaragtay urka baalahamaysa soo abaarnaaday oo iyadana meeshasuu u fadhiyay ee wakti iyadoo heesa aad moodid isaga iyo tii eh, salaax ibnulbaadiya uu qaaday eh, leylatu sabti oo iyadana sidaas oo kale calaancalka oo lagu soo daahay oo suu saacadda u fiirinay uu eegay ee uu lahaa warsee wax u jiraan caawa halkee la aaday xidigahaasuu u fiirinay maxaad moodaaba isaga iyo axmed rabsha heestaasi inay soomaalida markay fiirisato sunaanta iyo isbarbardhig baa laftarkeega ku sameeyo waa laba ereey oo aad leedahay mid walka kale ee lanka fanaanka ah sidii isku qisa ay wada ahaayeen
ولي أدمي أحد السداي كلني ولي أدمي أحد السداي كلني أرجيت الطان كل دوسناي ما إلو سنتاي أحدي عاد مرتيو مش هدي تيري واني مريا arageeda taan ku ildogsadaay ma ilowsantaay axdigaad martiyo meeshadi tiri wanimanaya misaad fariin erga soo dirtoontiyo biyaha hurda awaday uga soo manay cidlayga keeniw midna amar ilaahay kuma aad maqnaanine adi geeska faafay eed layga keeniyo midnaaman ilaahay kumaad maqnaanine adigeeska faafay eed layga keeniyo midnaaman ilaahay kumaad maqnaanine adigeeska faafay
marka waxaa aad iyo aad marka marka waxaan rabaa waa loo dhibtoon jira aad waa loo dhibtoon jira waxa waxaan rabaa marka sheekadan marba dhinacaan u boodaynaa laakiin intaa yarta een, dad badanaa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo jiilal badan oo waxaan aan soo gaarin anigaas kula hadlaaya inta badan sheeko igu tahay oo aan dad sidaadoo kale ah ka maqlay oo midaan goobjoogu soo ahaa ilaa hadda ma jirto oo tiyaatarkii qaranke xaafadeenna labada kilomitr wax ka yar u jiraan weligay hal riwaayad ku galay cajiib marka Ay.
marka marka jiil badan jiil badan oo aan wax badan la socon ayaana dhegaysanaya heestan allah u naxariista ee khatro Wonderful.
qaadaysay ma kuwa tagsigu sida uga soo degaan sheekadaas haddaad la socotid si kooban ma noogu sheegi kartaa wallahi taa si fiican maaragtay ee, xaqiiqatan ee, iyada uma helin xogteeda inkastoo khadra heeseeda tirada ka batay allah u naxariistee qisadaasi waa yar luuq bay igaga jirtaa casho waayah waan ka gudbaynaa dhib male heesihii adiga aad qaaday hodan aan ku bilownay aad baan ugu dheeraanay sababtoo hodan marka la dhaho jacaylkii soomaalida oo dhan uu udubdhexaad u yahay heestaada caanka ah si fiican ee shankaroon waa shan iyo Aha.
toban jir shiiquu cani dhalay iyadana inkastoo laga yaabo inaad marar Laba badan ka daboolo.
hadashay aad loo jecel yahay iyadana bal si kooban shan iyo toban jir shiiq waa can dhalay waa maqaamkii uu shiiqa ama Heesta- mashaayiqda ay- uu- ninka qofka shiiqa uu ka jooga bulshada dhexdeeda heestaasna bal haddaad wax yar ku hakatid qisadeeda heestaasi iyo laba hees oo kale ee barni iyo qarow jacayl horta cali diiri iyo cali gaaba isla wada sameeyey beri doogle markaana daaya xusayey wayna heestaasi iga soo gashay walla weyn anoo jooga isagana beri doogle commandoskii ahaa allah u naxariistee heestaa markii hees ahaan markaan raacay xaaskiisii ayuu u tiriyey waxayna ku timid in eh, niman saaxiibadiisii ahaa inay rabeen in xoogaa ay faduul maaragtay ee ay ugu tagaan ama ayba u tageen xaaskiisii ee si ay markaa labadooda ay madaxa iskugu dhuftaan ayagoo ujeedadooda keliyana ay tahay bogin iyo tijaabo ayaa waxay yidhahdeen dimaashi beryahani hadee saaxiibkeen umaanan bogino maxaad warkiisa ka haysaa markaasay tiri oo ah markaasay waxay yidhahdeen wa- waxaad moodaa inuu yani meelo kale beryahan inuu ujanjeero oo xaggaaga inuu kasii maaragtay ee jeesanayo warka dhan ba usoo gaabashay ma wax kale intaad ii sheegi lahaydeen miyaad waxaa ila timaadeenay ku tiri markaasay ku ay tiri wax kale idinka baad ii wadaana ii sheega laakiin cali ninkaad sidaa aniga aad iga siinaysaan maaragtay sheekada noocaas oo kale ma ahan waana qof aan maanta meel aan ku ogaayona isku hubo waad raalli ahaanaysaan bay dirfadhiga uga kacday waa abwaanka cali diriye sidii bay warkii ay- ah, buugaanka cali diray iyada xaaskii bay utagayaan saas bay soo marka markay kala kulmeen bay haddana isagii intay arkeen oy utageen ayagoo goob laysla wada fadhiyo markaa malaha laysla shaahaya laysla qaylayaaba markaasay gure war saaciibow sawtaan dumaashadeena aan tagnay wax naga raacay haddaan kuu sheegno waad yaabaysaa oo maxay tahay markaasna inaan madaxa isu keengelin aan damacnay laakiinne kabaheena inoo rogtay bay markaasi haye dee annagaba sidaasaan ku nidhi waa markaasi waxay tiri cali mise qof kale waxaad kala sheegaysaan sheego haddaad cali idinka aada leedihiin cali baa maaragtay ee kaasii jeeday iyo warka hayla imaanin ordaayo meesha ka yaacay wayna nooga tagtay meeshii fadhigana nooga kacday markaasaa isagana durbadiiba marka meesha ab- mar- ab- mala allaale markiiba warkaba intayan sii wadayba markaasuu yiri wallaahi ana sidaasaan ayaa idin odhan lahaa laakiinne aawehe uu yiri marka meesha ii qaba unbuu yiri maaragtay ee ninkii meesha ee saaxiibadiisii ee fanka halkaasi markaa intii ku wada jireen baa markaa uu yiri halay dhegeysto markaasuu heestaan iyo iyo markaasi uu tiriye uu leeyahay shaxdagenya joogta kaymo biyaha shubeeniyo ku shakaalan dooxo weli aan shiraba gelin oo shilawga qoortiyo shakaalqabadka feeraha midab shaadir madow iyo shaash lagu hareey ama shaaca dunida adceedooshin joogtaad sharafteeda leedee shankaroon haweenkaa shiba waxaan yidhaahda maryaan kugu shukriyayaa irkaan kaa amaanaha sheednahan kaa tilmaamaa yani si shawro sheekaysta keligey waa shan iyo toban jir shiikh waxaan idhala sharta laga daboolo laga naari shaydaan saxda geelada aqushuqda lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhex shibaaxinayo oo shalow barfaysto oo midhib shiriladeedii casarkii shirbayso casarkii shirbayso oo aar shabeelinayso oo shucubka kuruska iyo shushub garaara leedaad sharafteeda leedahay sinkarona haweenkaa shib waxaan yidhaahdaba maar iyaan kugu shugriyayaayo shirkaan kaa amaanaa seedaan kaa tilmaamaa markii aan isla shawro sheekaysto keligay waa shan iyo toban jir sheekh waxaan idhalay shanta laga daboolo laga naaray shaydaan halkaasa wuxuu yidhi alla ilahi anigana halkaasay iga taagan tahay ka ka warrama uu yidhi markaasaa la yidhi alla ilahi waa isu qalantaane allah isu kiin barakeeyo la kala dhexgeli karo madkiina allah iskiin barakeeyo ankarona haweenka ishimu waxaan ilaadaba aryaan kugu sugriyaynaa jirkaanka ahaamana sedaanka ahaa tilmaamaa markii aan isla shawre dadkaidiisu kaligay cajiib عشان تغير غاني دلعي عشان تغير غاني دلعي قلت لها دولو لنا ناري شيدا cajiib cajiib
shaxdaagiiya joogto kaymaa biyaha shubeeniyo kuusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oo shilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowiyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcido ooshin joogtaad shaarafteeda leede amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leede shaankaroon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shaankaroon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markii aan isla showre sheekaystu kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markii aan isla showre sheekaystu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh waxaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh waxaani dhalaye sharta laga daboolo laga naaray shaydaan
kala barni la yidhaahdaa isay oo waxaan arkaya yar canada joogo oo hadda u qaadayo laakiin waa iyadana heesaa ay cali aniga aan heesihiisii ka qaaday laakiin saa badi sida shankaroon ay u shacbaxeen iyo hodan maaha dhagarey oo iyadana cabdirasaaq jaamaca muuse lahaa laakiin haddaan ku raaciyo manaheeda iyadana waxay leedahay anaa beer adeygoo ka barwartay hoostoo ilmada iska bi'iyey kasubkaday basaastoo beesha iska qariyo dadka baalmada u sartaydi inaan bixiyo diiday igu baah jacaylkii boogta igu xumaato barkutaal wadnaha ka bidhaan buxuloo hilib lagu bislaystay kollay buur ka soo dhacay anigoon banaan ii dhaweyn waxaan bayda aan dhigay baabacada iga maray ma badbaama webiga ma birbaama dhagaxba ma burbaama geedba ma bambaama xawdba adoon soo baraarugin waa ka baxsadaye dhaga hadowga iga gubay dubkaan igu baxay adunbaa baktin karaye barniye anabaadi doonkii booraan waraabiyo bahwalaha ku ooda beel balkayla aan mari karin baasha aan la galo oo ka baxaano waayo wax badan bisha igu dhalatay ibure jacaylkii ilabobormaha meeshii baraartiyo iga bugugi maasha alle baryahan ila jiife kullay buurka soo dhacay anigoon banaan ii dhaweyn xambayda aan dhigay baabacada iga maray ma bad baa ma webi ah ma bir baa ma dhagax baa ma bur baa ma geed baa ma ban baa ma hawd baa anoon soo baraarugin waa kan ila baxsadaya bega hadowga iga gubay dabkaan igu baxaya adun baa baktin karayaaye barniye barniye barniye guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan kusoo xirayaa heestaas barni iyo codka fanaanka maxamed cumar dalxa intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
anaberadaygo abaroortay hawsto irmadaiskabiye anaberadaygo abaroortay hawsto irmadaiskabiye kasukadayhi basaasto feshayska qariyo dadka bacalka maraawo sirtaydii inan bixiyo diide kasukadayhi basaasto feshayska qariyo dadka bacalka